dadka ku barakacay deegaanka bariida iyo deegaano kaloo hoosedo gobolka shabeellada hoose iyo xaalad nolol xumo ee ka haysata deegaanka lavoole haarsano kormeer qiimeegan kaseedi maamulka gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiintan iskajari guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha maamulka deegaanka lavoole ku-xigeenshi arrimaha bulshada iyo taliyaha saldhigga welibana ahaana kumude dadka nololxumada meelaska haysata ku hadalina dhibaatooyinkii wajahayanga iyo meelaha yaha ku barakeeyanga dad dhibaataysan oo masaakiin ah oo go'dan ku jiraan nahay tuugsiyaan ku noolnahay dhardhaqoobaan ku noolnahay inta kale waa iska xanuunsannahay bariiraan ka soo barakacnay ilma agooma waa wadanaa dabdacuuriyaan waa wadanaa waa dhibaataysannahay hooyo macaanayna soo gaara ilaahay garabkiina allaha galo bacna ma haasano biri wax aan haasano raashigna ma haasani dhar aan guduna hata waa u dhibaataysannaha walaalayaalo waa mahadsantiin boqolkiiyo boqol gacanta anaal habta waa gaajaysanna baahan iyonaytay intohonahaay yaa ol iyonaytay abaaraha ku hoorni baahanana haayta ini onaytaysan hani deertano nataakulaytano guriga ersaagti onaytay baadki onaytay biyeegana isan ogaatano unun hanonga tabaataysanna seendo aayana yaa ini onaytaysan hani deertanga walaalayaalow yaa fadaan gudoomiyaha maamulka deegaanka lavoole nuur ibraahim cusmaan nuur jiley iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku sii xaaladaha iyo wajahayaan dadkan usoona baagan dari haydaha ku shaqeeya gurmadka waxaa ka jirto xaalad inamaan caadihayn dadkan waxay ka yimideen meelo kala duwan baayibakol iyo shabeellada hoose intaas kadib waxaa jirto qaxootiyada ugu badan ee dalkeena soomaaliya marka laga reebo baydhabo waa meesha labaad deegaankan la foolo waaye xaqiiqdiina hay-adaha iyo maxaa la yidhahdaa sidii loogu talagalay halkan ma u yimaadiin caqabadda ka jirta ayay micnaha mataqaanaa intaas ay tahay waxaan rabnaa in fariintan naga qaadid oo maxaa la yidhahdaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka intaba maxaa la yidhahdaa inaa gaarsiisid si dadkan oo masaakiinta ah oo soo qaxay oo aadka u tirada badan qiyaastii maxaa la yidhahdaa dhowr kun waaye toban kun in ka badana micnaha mataqaanaa carbiska iyo maxaa la yidhahdaa maxaa la yidhahdaa ceelasha biyaha oo qaxootiyaha joogaan runtiina sida hadda indhahaga ku arkaysay meelaha ay ku nool yihiin hadday noqoto bac iyo hadday noqoto raashin iyo hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto daawo dadkan intaba ma haystaan laakiin ilaah baa ku mahadsan wax waliba qof walibana wixii loogu talagalay iyo maxaa lagu yihahdaa uu maraya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi daahir iyo maamulka koonfur galbeed dowladda federaalk soomaaliya iyo hayadaha ku shaqeeya arrimaha biniaadanimada ku esidi iniyo dadkan gurmad dadeeranga rabnaa meeshaan dhibaatada ka jirta in aan si dhab ah uga hadalno meel kasta ay ku jirtona aan gacanta gelinno qolada ay qusaysana aan u gudbinno meeshaan xaalad aan caadi ahaynaa ka taagan dhibaato ayaa ka jirta dadka xilli roobaadkay galeen xilligii ugu darreeday ku jiraan ayu nuuc qaybahooda kala dusan waa kuwa halkaa fadhiyoon cid ay ka qarsoon tahay aysan jirin annagu marka waxaan rabnaa cid alla ciddii wax ka qaban karta in ay si deg dega u soo gaaraan hay-adaha ka shaqeeya gobolka shabeellada hoosena waxaan leennahay in aad iska maqnaatiin ama dhawaaqa aan inin dhawaaqayno ou noqdo mid macno la'aana ama iska hadala kama yeeli doonno waxaan geli doonnaa isla xisaabtan dhaba halkaas annagu waxaan ka rabnaa jawaab si deg deg ah oo aan soo daahina waxaan ka rabnaa hay-adaha ka shaqeeya gobolka shabeellada hoose xaaladda bini'aadinimo meeshaas ka jirtana ma ahan mid indhaha laga qabsan karo waxaan leennahay waa inaad si deg dega u soo faragelisiin